assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii xaashi iyo xogta madasha sixty oo ah aad ku maqashaan barnaamijyo xiisale iyo weliba waraysiyo doodo iyo warbixino la xidhiidha guud ahaan madaqada soomaaliya maanta barnaamijkeena waxaad ku maqli doontaan dood xiisa badan oo udhexaysa markaasi aqoon-yahano kasoo kala jeeda deegaanada iyo maamul goboleedada puntland jubbaland iyo khaatuma state of somalia barnaamijkan waxaa igala qeyb qaadanaya maxamed aadan cabdirashiid maxamuud maxamed abubakar cabdullaahi maxamed jama cabdi yaasiin jama yaasiin xuseen iyo weliba khadar sheekh cumar oo markaasi ay ka kala tirsan maamuladaasi islamarkaana kala masalaya ayagoo ku kala sugan dalalka britain iyo weliba dalkan maraykanka ugu horeyn dhammaan akhyaarta waa idinsoo dhaweynayaa waxaan idin soo dhaweynayaa barnaamijka xaashi iyo xogta madasha sixty dabcan doodeenu waxay maanta aynu kaga doodi doonaa ama ay diirada aynu ku saari doonaa doorka maamul goboleedka jubbaland ee arrimaha u dhexeeya puntland iyo weliba khaatuma state oo dad badan ay aaminsan yihiin inuu door fiican ku lahaa isku soo dhaweynta labada maamul sidoo kale waxaan ka maqnayn barnaamijkeena oo weliba doodeena aan maqnayn arrimihii u dambeeyey ee ka soconayay guud ahaan madaqada soomaaliya iyo weliba shirka ka furmay maanta magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya kaasoo lagaga hadlayay arrimaha higsiga cusub ama loo yaqaano niidiilka oo ay ganafka ku dhufteen islamarkaana ay diideen laba kamid a maamul goboleedada soomaaliya sida puntland iyo jubbaland dhammaantiin akhyaarta waan idin soo dhaweynayaa su-aasheeda ugu horeysa aan jeclahay inaan idin dhex dhigo waxa weeye sidee u aragtaan shirweynihii maanta ka furmay magaalada xarunta ah ee muqdisho iyo weliba ka maqnaashaha labadaas maamul ugu horeyn aan siiyo su-aasha maamulka puntland xubnaha masalaya bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdi yaasiin jooga magaalada london waan salaamayaa wariyaha iyo akhyaarta kale dooda igala qeyb shirkaas waxaan u arkaa shir la marin habaabiyey shir aysan u dhamayn ummadda soomaaliyeed shir aysan kasoo qaybgelin maamuladii soomaaliya ka jiray ee activeka ahaa oo shaqaynayay qaybahoodii ugu waaweynaa marka waxaan u arkaa shirkaasu shir fashil kusoo dhamaan doona asalaamu calaykum khadar a walaal magacaygu waa khadar sheekh cumar oo jooga magaalada san hose ee california maraykanka anigu waxaan u arkaa shirka ay garabka ku dhufteen maamulka puntland iyo jubbaland inuu ahaa shir soomaaliya dani ugu jirto oo la rabay in maamulada soomaaliya maanta matala ay ka wada qayb galaan qolo walbana waxay tabanayso ay meesha ku sheegtaan laakiin nasiib daro aada moodid maamulka puntland iyo jubbaland in xoogaa aan shirkaas sidii ay doonayeen ama ay rabeen aan ayna uga soo qeybgelin waana arrin nasiib darra aan leeyahay waana maamulada ugu tunka weyn maanta maamulada soomaaliya ka jira ee dowladda federaalka hoos yimaada waxaanan u malaynayaa maadaama ayna labada maamul ka soo qeybgelin hadde shirkaasi inuuna sidii la rabay u qabsoomin ama wax ka dhiman yihiin waana mahadsantiid
aad iyo aad baad mahadsantihiin aan u gudbiyo su-aashaas isla su-aashaas xubnaha maamulka khaatumo iyaguna markaasi ama kasoo jeeda deegaanada khaatumo cabdirashiid maxamed abakor uu ka midikaya waa yaasin xuseen ciga weye cabdirashiid waa ku salamaya wadi bixigiisa horta wariyaha madasha iyo dadweynaha dhegeysanayaba aad iyo aad baan usalaamaya waxaan filayaa su-aasha aadna weydiisa su-aal muhiima weye marka horta waxaan filayaa anigu waktigii looma dhama iyo waxbana lagama weydin iyo lagalama tishan iyo macnay in ummadda soomaaliyeed kusoo daashay way ahayd inay yimaadaan waana lagu casumay waana looga baahnaa laakiin haddii ay ka maqnaayeen in macnihii de kolley halkaa hore looga sii socdo ayaa ayaa iyaduna muhiima moogtahay marka shirka aad iyo aad baan usoo dhaweynaya waana shir la danaynaya loona baahnaa marka taasaan kaga baxyan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan wariyaha saleebaan intayna dhegaysanaysa aad iyo aad baan u salaamayaa anigoo ah cabdirashiid maxamed obakor oo kusigan ku sugan wadanka maraykanka khaasatan minnesota waxaan su-aasha uga jawaabayaa meel walba horgalad baa ka dhici karta dowlad aad iyo aad u tabardarana waynu nahay waxay ahayd waana looga waktigan wakti ay qabsoomayso shirkaas uu imaanayo oo weliba bicture khaldan laga qaadan doono dad badan oo caalamka ka socdana ay joogeen in arrimahaas dowladdu aada iskugu hawsho haddii carqalad ay jirto stateska soomaaliya iyo dowladda federaalka ah marka waxaan u malaynaya in aada looga gaabiyey taasuna ay keentay in bigtakaaleena ka qaato soomaaliya hore u soconaysaa waana wax laga hesiin doono oo layskaga iman doono marka waxaan leeyahay waa waa markii ugu horreysay laakiin waxaan ku boorinayaa dowladda soomaalida inay arrimaha dhex yaal maamulada iyo dowladda federaalka la xaliyo waana mahadsanti aad iyo aad baad umahadsan tihiin aan ku wareejiya su-aashaas wareegtada ah jubbaland iyo aragtidooda
bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed cali aadan waxaan joogaa wadanka maraykanka magaalada columbus ohio su-aasha iyada weriyaha una weydiiyey intaan u gudbin anoo kaga faa'iideysanaya fursaddan horta waxaan salaamaya dhamaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxaanana si gaara u salaamayaa bulshada reer jubbaland ee aanu wakiilka ka dhacay intaa warkaan kasii gudbo waxaan u mahad celinayaa wariyaha xaashi iyo madasha sigisti oo suuro geliyey maanta inaynu isugu nimaano doodan aanu kaga wada hadlayno mustaqbalka soomaaliya iyo sidoo kale mid lamida ama u wanaagsan shucuubta ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan haddii su-aasha ku dheedaan usoo laabto anu waxaan qabaa wuxuu yidhi haddii macalinkii xumaado ardaydii waxma barato dowladdii soomaaliyeed jidkii iyo wanaaggii loogu talagalay iyadaa ka leexatay iyadaa ummaddii marin habaabisay iyadaa sharcigii gees martay iyadaa kala fogaashi abuurtay maamulada maanta shirkaa iman waayey inaysan iman oo ka dhigaan oo ka cadhoodan iyadaa kalifto sabab u ahayd sidaa iyo darteed waxaa laala wixii khalad iyo dembi iyo kala fogaasho halkaa ka dhasho waxaan leeyahay xukuumadda dhexe ayaa dhabarka saaranayso labada maamule ka maqana garb bay uga maqan yihiin gardaro ugama maqno waanad mahadsanti assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa cabdullaahi maxamed jaamac aad baan u salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel walbay joogto waryahana aad baan u salaamayaa su-aasha aadna weydiisay waxa weeyaan madaxweynuhu madaxweyne wuxuu ahaa wuxuu ahaa sidii lagu heshiiyey madaxweyne dib u heshiisiineed oo loogu talagalay ummadda inuu heshiisiiyo isu soo dumo soomaaliya dalkan burburay shirkanuna sidiisaba waxaa lagu magacaabay oo wahay oo loogu ballansanaa shir qiimayn macnaha waxyaabaha u qabsoomay dowladdii soomaaliyeed iyo magaranaysaa maamul goboleedadii iyo yacni lagu qiimeeyo oo beesha caalamku ay ku qiimayso iyo aqoon-yahanka iyo madaxda ummadda soomaaliyeedba marka halkaa waxaa ka muuqata dib u heshiisiintii in lagu tuntay oo lagu ciyaaro lasii kala fogeeyey wadankii baa ka muuqata halkaas fashil baa halkaa ka muuqda shirkuna maadaama uu dee shir qiimeyn ahaa maamul goboleedadii dhisnaa kuwii ugu awooda badnaana ayna ka muuqanin meeshii oo ka maqan yihiin inuu shir shir faashila yahay buu aniga kolley iila muuqda marka aad iyo aad baan uga xunnahay xilligan iyada ah oo magaranaysaa loo baahnaa in magaranaysaa twenty sixteenka loo gudbo oo doorasho ummadda soomaaliyed dib u heshiinta loo wada sameeyo oo lasoo dhammaystiro doorasho iyo mustaqbal wanaagsan ay u gudubto ummadda soomaaliyeed xilligan iyo kala fogaansho horle iyo koox yaroo magaranaysa shirkii soomaaliya u wada ballansaneen isugu timid iyo qalalaaso horle aad iyo aad baan uga xunnahay waxaana u malaynaya dee mas-uuliyadda waxa uu qaadanaya oo dusha saaranaya madaxweynaha ummadda soomaaliyeed baa qaadanaya mas-uuliyadda maadaama oo siyaasado badan oo kala fogeyn iyo la dagaalan gobolada qaar ka mida ay ka muuqato aadna waan idin salaamaya aad iyo aad waad mahadsantihiin dhammaantiin akhyaarta barnaamijka nagala qayb qaadanaysaa haatan waxa haddaynu ka gudubnay su-aasha ku saabsan shirka weynaha ka furmay magaalada muqdisho ee ku saabsan niyo diilka ama hiigsi cusub iyo weliba kamaqnaanshaha maamulada puntland iyo jubbaland dabcan waxaynu ugudbanaa su-aalaha kale ee ku saabsan markaasi barnaamijkeena aynu ku aynu ugu magac darnay markaasi doorka jubbaland ee maamulada khaatumo iyo puntland ugu horeyn maamulka jubbaland tan iyo intii la aasaasay waxa uu soo maray arrimo siyaasadeed oo aad iyo aad u adag dabcan dadkii u dooday ee marki xaaladii adkeed kala soo dhex baxay ama siyaasiyiintii ugu waweyna waxaa kamid ah kuwa haatan maamulka khaato hogaanka u haya uu kamid yahay madaxweyne cali khaliif galayd waxaana jira kulamo fara badan oo madaxweyne galayd oo markaasi xildhibaan soomaaliyeed ahaa uu la qaatay hogaamiyaha maamulkaasi axmed maxamed islaam iyo weliba shirar jir ahayd oo fara badan oo baarlamaanka dhexdiisa iyo weliba doodo kale oo meelo badan ka dhacay oo lagu hilinayo markaasi e, maamulnimada iyo weliba dowladnimada jubbaland waa tahay su-aasheedu haatan waxay tahay doorkii jubbaland ee ku aadanaa deegaanadaasi islamarkaana xurgufta siyaasadeed ee udhexaysa labadaasi maamul uu ku lahaa ma ka qaatay mase muuqataa inay arrintaasi isku soo dhaweyn haba yaraatee ay ka geli kari lahaayeen ay uga banaaneed arrintaasi su-aashaas ugu horeyn waxaan jeclahay inaan weydiiyo ugu horeyn xubnaha kasoo jeeda jubbaland oo ugu horeeyo maxamed cali aadan
bismillahi raxmaan raxiim weriye xaashi mar labaad waad mahadsan tahay waxaan horta leeyahay waa saxoo wixii meeshaa ka jiray iyo qaabkay usoo bilowdeen ilaa iyo maanta jubbaland howlaheeda waxba naguma sii galan shacabka soomaaliyeed iyo ragayaga hadda ka hadlaya intaba madaxweyne galed oo markaa xildhibaan soomaaliyeed iyo oday soomaaliyeed intaba ahaa dadaal fara badan inuu ka geystay oo uu isgarab taagay maamulka jubbalandna annaguna waan ognahay madaxda jubbalandna way ogyihiin shacabkoodana wuu ogyahay taasu aad baan uga mahad celineynaa haddaanu nahay shacabka reer jubbaland ee kasoo jeeda halkaa isgarabtaagga iyo dadaalkii badnaa oo uu ka bixiyey haddii su-aasha markii aan u gudbo iyo doorkii ay ku lahayd isu soo dhaweynta labada maamul walaalaha ah maamulka puntland iyo maamulka khatumo oo xarajid markaas siyaasadeed uu ka dhexeeyey ma gabtay doorkeedii jubbaland aragtidayda markaan ku cabiro waxaan leeyahay haa way gabtay waxaa sabab ahayd jubbaland waxaa u furnaa waddooyin badan oo ay isugu keeni kartay labada maamul ee walaalaha ah ee marka aragtida siyaasadeed ku kala aragti duwanaa xurguftana udhexaysay gogol bay u fidin kartay oo kismaayay isugu keeni kartay ama meel un markaa dhulka reer jubbaland ka mid ah khaatumo lafteeday tegi kartay way ku casuumi kartay ka codsan kartay in lagu casuumo madaxda reer puntland garowe lafteeda la isugu keeni karay oo lagu wada hadli karay meel wadamada jaarka kamid baa lagu wada hadli karay waxaan u malaynaya madaxweyne axmed maxamed islaan labada dhinacba nin door wanaagsan oo saaxiibtinimo ku leh ayuu ahaa noocay dantaba ha u dhacdee laakin waxaad moodaa markaynu maanta cadirno one side inuu u batay oo sidekii puntland uu u batay sidaa iyo darteedna fursado badan oo qaali ah oo u furnaa magac iyo qaanuun weynna uu ku heli lahaa isaga shaksiyadiisa wanaag badan oo dadka walaalahao siyaasadda ku kala aragti duwan hadday isu soo dhawaadaan xagga le iyo xagga adduunya intaba ana uu kala kulmi lahaa isaga iyo maamulkiisa iyo odayaashiisaba in uu markaa seereeyey xagga kale haddaynu u dhigno isaga keligii ma ahe waxaan odhan karaa xitaa hoggaanka dhaqanka ee reer jubbaland door weyn oo u furnaa inay labada maamul ee walaalaha ah xurgufta dhexdooda wax weyn ka qabtaan ayay ka faa'iideysan waayeen dhaliishaasna way leeyihiin baan isleeyahay waad mahadsantahay waa tahay waa tahay dabcan barnaamijkii ayaynu weli ku dhex jirnaa waa xaashi iyo xogta madasha sixty barnaamijkeenu maanta wuxuu ku saabsan yahay markaasi wadahadallada ama markaasi doorka jubbaland ay markaasi ku dhexdhexaadi karaysay maamulada khaatumo iyo puntland okay haddaba su-aasha waxa weeye puntland marnaba diyaar ma u noqotay inay kamid noqoto inay inay la hadasho khaatumo oo markaasi dhowr jeer khaatumo sidauuna ognahay waxay ka dhawaajiyeen inay wadahadal puntlandna diyaar u yihiin waxaana jirtay wadahadallo maamulka khaatumo iyo weliba odaya dhaqameedka mudug ama gobolka mudug ee puntland markaasi dhex maray waata waxaan jeclaan lahaa marka inaan qolada puntland u bandhigo su-aalah maamulkaas puntland marnaba diyaar ma u noqday inuu la hadlo maamulka khaatumo state
bismillahi raxmaan raxiim waa cabdi yaasin waayo mar kale oo idin salaamaya kolley intaan ogsoonahay wax mediaha aanu ka aragnay ama si toosa aanu u ognahay ma jiro walow last week waraysi aanu halkan ka dhegeysanay madaxweynaha puntland uu ku baaqay shirar fara badan oo uu oo uu xusay magaca reer khaatumo inay la hadli doonaan ama ay kolley dadka wax tabanaya sida reer khaatumo hadalka sidaas u dhigay marka anigu waxaan qabaa inaysan dhicin maadaama kolley cid kale oo dhex gashayna aysan jirinin ayakuna si toosa aysan isu wajihin marka anigu kolley ogaantay ma ogi inay wada hadleen hase yeeshee waxaan aaminsanahay in xilligan hadda ah la gaaray xilligii ay wada hadli lahaayeen si toosana isu korfariisan lahaayeen madaxda puntland iyo madaxda khaatumo arrimaha dhexdooda yaallana ay dhamayn lahaayeen marka anigu intaasun baan kusoo gabagabeynaya
waa tahay dhegeystayaal weli halkaad nagala socotaan waa waa waa barnaamijkii aad ka dhegeysanayseen sida tooska aad uga dhegeysaneyseen madasha sigistiga khatumo yaasiin xuseen ciise waxaan jeclaa lahaa adoo uhadlaya dhinaca khatumo inaan ku weydiiyo waa maxay dareenka maamulka khatumo iyo shacabkiisa uu ka qabo sida muuqata in in maamulada jubbaland iyo puntland ay si dhaba ayagu garabka isku saareen isla markaana la moodo in geeska lagu feeday maamulka khaatumo waa maxay sawirka aad ka bixi karto dareenka maamul iyo shacbiyeed ee shacabka khaatumo
waa su-aal aada u fiican mar walba mala magacay ku siiyay waa yaasin xuseen ciye waa ku salaamaya salamaanow dareen horta aada u weyn ayay ka qaban ka qabaan dadka reer khaatumo arrintaa iyada ah waana nasiib daro nasiib darro aada u weyn ayay nagu tahay maogtahay waxaynu ognahay dadkeena inagu ka soomaali ahaan waxaa saameyn weyn inagu leh qabyaalada waxaa kaloo saameyn weyn inagu leh diinta marka labada arrimoodba markaad eegtid waxaan dareemayaa in jubbaland ama axmed islaan uu kaalinkaas aada u gabay maogtahay macnaa xagga islaamnimada oo dee ay ahayd inuu cadaalad labada reer ku dhexdhexaadiyo xagga qabyaalada macnihii labadan reer ee hadda xiniiftanka siyaasadeed ka dhexeeyo ee markii hore puntland wada dhistay kamid ahaa dadkii wada dhistay iyo reer iyo iyo madaxweynahan jubbaland reerkiisa macnihii waa ilmaadeer labaad macni xagga qabyaalada ma garanaysaa waxaa usii dhe reer khaatumo beeshan khaatumo beesha macnihii u badan ee loo tiriyo iyo beeshan madaxweynaha jubbaland xagga hooyay ka walaala yihiin maogtahay waxay kaloo sii leeyihiin xidhiidh ka qoto dheer beeshan ma khaatumo iyo beesha puntland xidhiidhka ay wada leeyihiin xidhiidh ka qoto dheer hadday intermeried tahay iyo xagga guurka iyo xaggay xagga xidhiidhka ehelnimo suugaaneed dhaqan waxyaabo badan tahay xidhiidho badan oo dheeraada ayay sii leeyihiin marka waxaan dareemayaa inuu wax badan badan badan gabay oo uu qaban kari lahaa labada reerna ay suuro geli lahayd inay u qabsoomaan maogtahay laakiin taa bedelkeeda wuxuu noqday madaxweynihii jubbaland wax faraqa ugu xidhan siyaasadda cabdiweli oo hadda cabdiweli marka uu leeyahay had iyo jeer ama siyaasiyiinta siyaasadda siyaasiyiinta puntland waanu qaadacaynaa waxaa annaga iyo jubbaland bay xitaa kalama sii tashadaan sida muuqata maogtay waa kusii hadlaan oo idaacadday kasii sheegaan inay xitaa waxaa qaadici doonaan marka nin yahow arrintaas waa arrin horta aada iyo aada looga xumaado sidii walaalkaygii horreeyey sheegana markii koowaad cabdiweli afkiisa ka maqallo ayay ahayd maamul khaatimo waxaana filayaa inuusan hadalkan public ugu talagelin uu dad beeshiisa ah si gaara ula hadlayay hadalkani si gaara si mistayga uu idaacadaha u yimi marka sida aan puntland u aqoonsanayn maamul khaatimo ayay ayuu ugu qanac ayay ugu qanciyeen madaxweynaha maamulka jubbaland inaan u aqoonsanaan maamul khaatumo laakin dee shacabweynihii soomaaliyeed fikirkaa fikir ka duwan bay qabaan hadday tahay shacabweynaha reer jubbaland hadday tahay shacabweynaha reer kililka shanaad iyo hadday tahay shacabweynaha koonfurta soomaaliya dego oo dhan fikirkaa fikir aada uga duwan bay qabaan waxaa taana sii dheer fikirka ay qabaan shacabweynaha ummadda reer u s p marka anigo aad iyo aadna waa ku salaamaya fikirkeyga taasaan kusoo koobaya
waa tahay iga raallihow cabdillaahi maxamed jaamac okay waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo su-aal ku saabsan waa maxay xidhiirka sokeeye ee ka dhexeeya puntland iyo jubbaland ee aan ka dhexaynin khaatumo iyo jubbaland
horta taa intaana u gudbin aad baan kuu salaamaya intaana u gudbin tii hore haddaan kelimad yar kaga darsado dhaliishaa ragga inta badan ay soo jeediyeen ee jubbaland ay ku dhaliilayaan waa la qabaa waa la qabaa inay ka gaabisay baan aaminsanahay laba walaalada ah oo gacantaadii midig iyo gacantaadii bidix hadday magaranaysaa isku dhacsan yihiin oo khilaaf ka dhexeeyo waa door kuu banaan wey inaad dhexdhexaadiso oo siduu ninkaasiba uu sheegay midda wada dhalashada iyo midda islaamka intaba waxay sheegaysaa inama almu'minuuna ikhwa faaslixuu bayna ikhwaykum diinta islaamka inugu amarta waaba amar xagga ilaahay inooga yimid wa- walaalihiina dhexdhexaadiya waxaan waxaa yaro jirta inayna jaanis fiicanba helinba oo loogu yar cudurdaari karo maamulka jubbaland oo sidaaday u dhisantay sheekh axmed maxamed islaam uu u qabtay xukunka loogu doortay dagaal toos oo mid siyaasadeed iyo mid qayiixan labadaba oo xaggaa iyo kaga imaanaya dowladda federaalka ah yaa ku furmay ma garanaysaa guud ahaanna inta badan waa la waa la mucaaraday aad baa loo mucaaraday lixdii gobol baa ku furtay mucaarad iyo dagaal aynu ogeyn nimankii afka duubnaabu iyo iyo dagaal xun kala dhexeeyey jubbaland meesha keliya usoo gurmatay ee dhisnayd markaasay jirtay ee abuurayd ee ma garanaysaa maamulka ee jiray puntland bay ahayd ee usoo gurmatay dhinac siyaasadeed iyo dhinac walba sababaha ay isugu sii xirmeen ee siyaasadoodu ay kor ugu kacday taasaa ka mida baan u malaynayaa ee in badan ay garabka ugu dabcinayso faraaqo badanna inayna had- helin baan u malaynayaa maamulka jubbaland lakiin si kastaba ha ahaatee kolley annaga haddaan nahay reer jubbaland walaalaha naga khaatuma iyo walaalaha naga puntland waa isugu kaana mid haddayna maqlayaan kolley wayna maqlayaan meel walbaana laga dhegaysanaya maamulka jubbaland waxaan ugu baaqaynaa arrintaa waaba ka gaabiyeene laakiin waxaa la dhahaa it is- it is eh, better better late than never yacni wax waxaan tallaabada inaada weligaaba qaadin Eh, waxaa ka qurux badan adoo daahsan inaad qaado macnaha haddaba way la gudboon tahay sida ugu degdeg badan inay boodhka iska jafaan ka dhaqaaqaan meel walbaa laga daawanaya oo laga dhagaysanayaa siday isugu wanaagsan yihiin eh, puntland iyo jubbaland waana ku saxan yihiin laakiin haddii aada ignore garayso khaatumo puntland aad sidaa isugu wanaagsanaataan waxa weeyaan waa waa waa qaabdaray noqonaysaa waxay noqonaysaa eh, arrin aanan raalli ka ahayn haddaan nahay shacbiga reer jubbaland waxaanu raalli ka nahay madaxweynuhu sheekh axmed maxamed islaam waa nin maslaxo waa nin wanaagsan waa nin dadka isu soo jiida waa inaan ku faraxsan nahay sida ummadda reer jubbaland uu dagaal la-aan iyo qaylo la-aan iyo afxumo la-aan uu isugu wado waanu ku faraxsannahay taa mid la mid ah walaalaha puntland iyo khaatamo inuu iyagana isu soo dhoweeyo gogol nabadeed u fidiyo oo na farxad geliyo oo annagoo isaga taageersan uu noo tuso nin ma garanaysaa cadaaladahoo walaalihiisa isku yar dhacsan dhinaca siyaasadda u dhexeeya inuu noqdo su-aashii kale hal mara iigu celi adoo raalliya taasaan ku yar dheeraaday waa maxay xidhiirka ka dhexeeya jubbaland iyo puntland yaan ka dhexaynin markaasi maamulka khaatumo iyo jubbaland waxa weeyaan ma qabo inuu jiro ma qabo xidhiir yani ka dhexayn kara puntland iyo jubbaland laakiin aan ka dhexaynin jubbaland iyo khaatumo maxaa yeelay sidii ninkii igu horreeyey reer khaatumo uu uu sheegayba ummadda khaatumo majoritiga ka ah Eh, iyo iyo ma garanaysaa sheekh axmed maxamed islaam meesha uu kasoo jeedo waa dad xuduud leh waa dad dhaqan leh waa dad ma garanaysaa weligood ayna colaadi dhex marin wanaag mooyaane Eh, marka laakiin waxaan u malaynayaa intaa yarta ah ee aan haddaba hadalkaygii hore ku daray ee jubbaland oo dagaal kaga furnaa dhinaca dowladda federaalka ah oo ma garanaysaa ay puntlandna isa soo garab taagtay taa unbaa ma garanaysaa xidhiidhkooda usii yara wanaagsanaaday mooyaane ma jiraan xidhiir gaarahoo ka dhexayn kara puntland iyo jubbaland laakiin aan jubbaland iyo khaatumo aan ka dhexayn mid aan raalli ka noqon karana ma aha annaga haddaan nahay shacbiga reer jubbaland kama noqon karo raalli arrintaa iyada waana ku salaamaya waa tahay waa tahay khadar sheekh cumar maamulka puntland inta badan wuxuu sheegaa inuu maamulka khaatumo ama deegaanada khaatumo ayagu ay masalaan oo maamul u yihiin haba yaraatee mana jirto meel deegaanada khaatumo kamida oo maamulkaasi uu ku leeyahay saameyn muuqata sidoo kale tan iyo intii dhulka khaatumo la qabsaday ama magaalada xarunta ahayd laasxaanood la qabsaday maamulka puntland wax dadaala haba yaraatee ma geysan inagoo arkaynay ficil celintii ka timid dhawaan markii maamulka galmudug uu sheegtay inuu gebi ahaanba gobolka galmudug hoos imaan doono hoos imaan doono maamulka galmudug state sideebay kula tahay in laisugu soo dhaweey karo mawqifyada kala baahsan ee labadaas maamul oo khaatumana ay maamul buuxa dhisatay puntlandna ay sheeganayso deegaanadii iyadoona wax saameyna ku lahayn aad iyo aad n waxaan u malaynayaa horta maamulka khaatumo eh, iyo eh, maamul goboleedka jubbaland eh, waxay ahaayeen dad wax u wada dhisnaayeen oo hal maamul ku wada jiray markii hore oo hal maamul em, isku ahaa Eh, kadibna eh, dhaliil eh, dadka shacabka ah oo khaatumo degan ay tirsadeen eh, bay maamul kale ku samaysteen waa yidhaahdeen kama mid nihin maamulka puntland intoodii badnayd anigu waxaan aaminsanahay xiriirka hadda ka dhexeeya maamulka khaatimo iyo puntland iyo siday puntland u aragto horta waa anigu aan ragga qayb ka mid uga duwanahay waxaan dhamaysanahay waan aaminsanahay maamulka khaatimo fekerka ay hadda puntland ka qabto ah leedahay goboladaas annagaa ka talina inay ka tanaasusho oo maamul buuxa oo halkaa ka dhismo uu noqdo anigu waxaan aaminsanahay waa mid puntland dani ugu jirto oo soomaaliya dani ugu jirto oo maamulada le soomaaliya waa ka go'nay hadda ay dani ugu jirto laakiin nasiib daro waxaad mooddaa fakrado lagu kala duwan yahay inay meeshaas ay kala taageen labada maamul maamulka puntlandna had iyo jeer uu yidhaahdo annaga ma meeshaas maamullo oo oo maamulkaasi naga tirsan yahay ayaguna ay yihiin maamul madax bannaan okay dadka ka tirsan oo jubbaland hadda maamulkaas ka mid ah oo matele waxaan leeyahay puntland matela waa tahay waxaan jeclahay inaan usii gudbo su-aasha labaad aan u gudbiyo cabdirashiid maxamed abakor oo khaatimo ka tirsan cabdirashiid idinku haddaad khaatimo tihiin ma marnaba diyaar ma u tihiin inaad wadahadal kala qayb qaadataan islamarkaana la yeelataan puntland oo aad la meel dhigtaan arrimahan iyadoo laga gudbayo in mediada layska eedeeyo oo warbaahinta hadalla laysku mariyo waa maxay idinku waa maxay idinka doorkiina siyaasadeed ee wadahadallo ka dhaca oo udhexeeya puntland iyo khaatumo oo halkaasi adinku ka taagantihin aad baad umaadsantahay salebanow horta beeshan khaatumo ama maamulka khaatumo waa maamul u dhisan in dadka soomaaliyeed ay isu keenaan meel kastoo caalamka ay ka joogaan isla markaasna markii hore xataa aan ku biiraynin puntland aan ku biiraynin innaga rabitaankeenna iyo ma garanaysaaye awoodda lagu yeelan karayo reer khaatumo iyo reer puntland ayaan u tagnay waa isla qaadanay markaan isla qaadanay adugu waa la isfahmi waayey markii la dhistay oo khaatuma dhistantay iska daa wax kale meel geed dheer iyo geed gaaban baa madaxda ama siyaasiyiinta uu ka mid yahay madaxweynaha khaatuma state of soomaaliya cali khayb galayd uu u koray si uu ula kulmo waad ogtihiin qeybta waqooyiga mudug inuu kula kulmay dad kasoo jeeda puntland islamarkaasna nabadeyn iyo wanaag uu raadinayey mar walba waxay u taagan yihiin inay dadkooda iyo dad dadka soomaaliyeed guud ahaan meel kasta ay ku nool yihiin inay mideeyaan oo aad ogtihiin haddana inay ka qayb galeen shirkii maanta la qabtay new dealka ahaa mar walba waxaan isku daynaa oo hadday isima noqdaan iyo hadday noqdaan siyaasiyiin dadkaa in lasoo dhoweeyo midda keliyoo differenceka udhexeeya oo maanta aanu leenahay is-afgarashiyaaga ka taagan waa mid layskugu iman karo oo laga wada tashan karo iyadoo twins laba mataana ah oo stage stageskaas dariska ah oo wada dhashay oo isku dhiiga ah horena wax iskugu darsaday marka waxaan aaminsanahay arrintaas waxay ka cakiran tahay oo aad iyo aad ay uga socon laadahay xagga siyaasiyiinta qaab puntland marka diyaar baan u nahay annagu inaan hadalno isla markaasna aanu bal maslaxadda ummadda dariska ah ee wada dhashay aanu dhigno diyaar baan unahay waa mahadsanta aada iyo aad baad u mahadsan tahay dabcan waxaan ku siqnaa barnaamijka gabagabadiisii waxaan jeclaan lahaa in su-aasha ugu dambaysa aan dhammaantiin idiinsoo bandhigaya ay noqoto waa sidee sida ugu habboon ee maamulka jubbaland uga qayb qaadan karo isku soo dhaweynta labadaas maamul asiyadoo dhinac layska dhigayo kala jeclaysiga iyo kala jeclaysiga muuqda ee maamulka jubbaland uu haatan garabka ku saarayo puntland waa maxay talooyinka aad soo gudbinaysaan waxaan ugu horeyn su-aashaas u bandhigaya jubbaland waxaan ku xijinayaa reer puntland reer khaatuma soo afneeraya bismillahi raxmaan raxiim horta wariya xaashi mar kale waad mahadsan tahay haddaan dib ugu yara dhaabto su-aashii xaaji cali mar dhawood ka jawaabayay ninkii reer khatumo inaan ka jawaabo in yaro comment aan ku darsado commentigaas oo ah adduunyadu wax aan kala goy karin ma jiraan waddamaa kala goo dawlada ahaa oo dastuur xoog badan iyo ciidan iyo qawaaniin markay iska dhex arki waayaan si walaaltinimoa iyadoo aysan wax colaada jirin is-afgarad ku kala tago dabadeedna taar wanaagsan oo isjecel halkaa ka noqdo tusaale haddaan usoo qadano sudan iyo ethoobia oo ay midna eritrea ka go'day midna ka go'day meesha la yidhaahdo south sudan walaalaha iyaga reer puntland madaxdooda markay doodayaan waxaad moodaa hadalkooda inuu u dhacayo shan gobol iyo degma dastuur ku qoran baanu ku dhaaranay oo markaa dee aan wax muuqaal ah ama representation ah intay doontaba hala ekaatee meeshii aanay ka muuqanaynin nin weyn markaad tahayna waxaa habboon weliba siyaasi ah waxyaabaha hadhow adiga dib kugu soo laabanayo inaad marka hore iska sii eegto haddii marka dastuurkii uu ku qoran yahay shan gobol iyo degmo wax taaftaaf ah oo intay doontaba hala ekaatay ama muuqaalah oo puntland ay leedahay oo meeshii ka muuqdana aan la arkayn waxaan kula talin lahaa walaalaha iyaga reer puntland magacan sheegashada ah walaalood ay ku xagal daacinayaan inay isaga tanasulaan oo laba walaala oo isgarabtaal oo gacantii bidix iyo gacantii midig iscaawinaya siyaasadda guud iyo tan gaarna iska garabsada inay noqdaan waxaan aaminsanahay sidaa inay ugu badiso su-aashii labaad ee ay talada aada siin lahaydeen maxay tahay dowrka reer jubbaland iyo qaabka ugu wanaagsan oo marka ay jubbaland usoo dhexgeli karto labada maamul ee walaalaha wixii markaa xurgufeejitay siyaasadeedna ay u dhammayn karto kulley waxaan umalaynayaa anigu aragtideyda aada uma dhib badna waxaan u baahanay haddaana reer jubbaland weliba aan aaminsanahay inaynu ku eedeysanahay oo doorkii aanu lahayn aan gabnay inaynu gugalow dhigno siyaasiyiinta iyo madaxda labada maamul ee walaalahaya ah ee fikirka iyo siyaasadda isku diidan gubashaasuma ay ka dhacdo madal ka tirsan jubbaland madaxda markaynu isu keenno oo madaxda aynu wada hadal siino oo wixii markaa la kala tabanayo oo nin weliba tabashadiisa miiska soo saaro ciddii markaa u kala dabqaadayso oo wixii la kala tabanayo qolada qoladii gar lehna gartayda siinaysa qoladii aan gar lahaynna inaysan gar lahayn tusaale ahaan tusayso ku qancinayso aanu inaga noqono haddii madalkii ay ku dhamaan weydo madal labaad iyo mid saddexaad iyo mid afraad iyo mid shanaad aana u qabano oo aanan kaga qancin mid iyo labo fadhi mid iyo laba aanan kaga qancin intaa kalina aan kaga gudbina waxaa jira hoggaan dhaqan oo waxa weeyaan labada maamulba ka kala tirsan oo dee indheergarada oo aqooniyaana oo culimaa iyaga laftooda aan casumadda waxa weye ku darno oo wixii geed hoostii la iskula jeexjeexo sidaana iyadoo la isaga raali yahay oo walaala la yahay nin weliba maamulkiisa uu ku qanco maamullo isgarab yaal oo walaala ana sidaa lagu noqdo anugu marka waxaan leeyahay never too late waxba kamaynan daahin madaxdeenna khaasatan madaxweynaha iyo ku-xigeenadiisa iyo baarlamaanka jubbaland waxaan kula talinayaa shaqadaasu mar horaa idinkiga baahnaa dee maantana waktigiinii maanu dhamman oo weli way idin furan tahay jaaniskaas waxaa gabina haddaan nahay shacabka reer jubbaland ama qurbahaanu joogno ama gudahaanu joogno sii wada jira inaynu arrinkaa idinkugu gacan siino hadday noqon lahayd moral support iyo hadday noqon lahayd financial support labadabaan anin ka garab siino ayaanu idinku taageerayna walaalaha iyaga puntland waxaanu leenahay adinkuna wixii laydin soo gooyo oo aada xaq u yeelataan aqbala wixii aada gar u yeelan weydaanna waxa weeyaan ka tanaasula oo iyada lafteeda aqbala walaalaha iyaga reer khaatumana waxaanu leenahay kolley dee walaala iskala aragti duwan inaynu dhexdhexaadina annagaa u walaala ee haddii aynu shaqadii qabanno idina wixii aan idiin soo go-aamino ku qanca oo kulley waxaadan gar u lahayn idin saari mayno waxaad gar u leedihiinna idinka qaadi mayno wixi aan idiin soo go-aamino idina qaata madaxda iyadana shaqadaasu hadday hore uga dacday maanta way u furan tahay ha qabato anigu sidaasaan leeyahay waanad maadsanta
aad iyo aad bismillah ha waa waa cabdi yaasiin waaye waxaan rabaa inaan in yar ku socdo waxa weeye horta maamulka jubbaland doorkii la rabay waa run kama uusan qaadan inkastoo loo garaabi karo oo kiisu uu hawl aada u adag soo maray saddexdii sano lasoo dhaafay hadda yeeshe waxaan leeyahay anoo ku hadlahaya magaca sheebka iyo da puntland ba waxaa la gaaray xilligii ay wada hadli lahaayeen walaalaha puntland iyo jubbaland habeen walaalaha khaatumo iyo puntland laba nin ba waxaa la yidhi hadda kahor isdilayo ma garanaysaa de niman xoog badan ahaa marka way isla rafteen oo labadii nin ninna waa la ridi waayo nin baa marka caqli keenay wuxuu yihi war kala qabtaa yeeraysa budi siyo kii kalena wallahi waan maqlay sidaasay horta labadii nin ku kala fakadeen marka haddaan waxaan leeyahay khaatumo iyo puntland horta in danayeen hadda waxaan leeyahay kala qabtaa yeeraysa saasay u baahan yihiin raggaasi waana lasoo dhexgeli lahaayoo walaalahooda jubbaland ay wax kala oran lahaayeen baan qabaa anigu kolley siyaasadda iyo soomaaliya hadba meesha ay wax marayaan way ku xiran tahayo saddex sano meeshay ka hor meeshay wax marayeen maanta mari mayaan maanta waxaa loo baahan yahay oo shacabka reer puntland iyo shacabka khaatumada iyo shacabka soomaaliyeedba dantooda ay ku jirtaan siyaasadda soomaaliya meesha maraysa markii la eego laba maamul oo walaalo ah oo puntland iyo khaatuma state la yiraahdo oo isgarab degan oo isgarabsada oo ma garanaysaa weliba ay maamulka puntland door lixaadle ka qaataan sidii ay shalayba jubbaland ay u dhiseen maanta inay dhidibada u aasaan walaalaha reer khaatumo ayaan anigu ku boorinayaa maamulkayga iyo dawladeydaba shacabka reer puntlandna boqolkiiba sideetan arrintaas way ka go-an tahay walaalaha khaatumo wixii dhacay way dhaceen waxaan hadalkay kusoo koobayaa walaalaha reer khaatumo waxaan leeyahay anoo dawladeyda iyo shicibkaygaba afkooda ku hadlaya inaanu diyaar ula nahay maantay ka shicib ahaan maamulka iyagana aanu ku cadaadin doono in la aqoonsado reer khaatumo waxna lala qabto la garab istaago maadaama ay juqraafi ahaan meesha ay ku yaalaan ay tahay meesha soomaaliya midnimadeeda isku haysa bridgekii isku xiri jiray soomaaliya midnimadeeda oo maanta hadday reer khaatumo aysan maamul jira oo soomaali oo dhan garab istaagto gaar ahaan reer puntland garab istaagan aysan ahayn ay khatar ku jirto midnimadii soomaaliya inay kala go-do marka waxaan leeyahay anigu oo aan ku boorinayaa shicibka soomaaliyeed gaar ahaan reer puntland iyo reer jubbaland walaalaheen reer khaatumo wixii ay iyagu dadaal samayn kareen way sameeyeen enaaf is enaaf waxaa hadhay xilligeenii aqoonsi sidii loola garab istaagi lahaa dhismaha waxa ka dhisanna loola dhisi lahaa ayaan soo jeedinayaa siyaasad ahaanna sidaasay maantay soomaaliyana wax ku noqon kartaa khaatumana wax ku noqon kartaa puntlandna wax ku noqon kartaa midnimada soomaaliyana lagu gaari karaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu waan salaamaya horta waa soo noqday mar labaad oo anigoo ah hadar su-aashii laakin waa maqlahay weriyaha una weydiiyey anigu horta waxa weeye waxaan aaminsanahay maanta maamullaha soomaaliya ka aasaasmay badan oo magaca khaatumo intii la aasaasay weliba ka dembeeyey qaybo ka mid ah qaarkood ka dembeeyey waxaa ku aasaasmeen siyaasad iyo garab istaag ay kaleen maamulada kale ama dadka ku jira dowladda federaalka anigu waxaan aaminsanahay maamulka jubbaland iyo puntland inay mar hore ahayd inay garab istaag ay maamulkaas dhisan oo hadda taagan ay garab istaagaan oo uu noqdo maanta maamulada dowladda federaalka aqoonsan tahay ayna yihiin weliba maamul sharciga dastuurka dowladda federaalka ah waafaqsan ay yihiin kuwa xoogaa lagu murmayo waa jiraan oo waad ujeedaan laakiin waxaan aaminsanahay inay arrintaas ka gaabiyeen mideeda kale waxaan aaminsanahay maamulka jubbaland iyo puntland maamulka jubbaland waxaa looga baahnaa maadaama puntland iyo khaatumo xoogaa ay wax isku hayaan dadka siyaasiyiinta dadka shacabka waxba iskuma hayaan waxay ahayd inay mar hore ka hadlaan oo garab istaagaan ama madaxda jubbaland ay puntland kala hadasho mar hore usoo jeediso ay yidhaahdaan waxa weeye maamulkan aan soo dhisno aan garab istaagno ayagaa waxooda dhisanaya waa maamul siyaasadda dowladda federaalka maanta challenge baa la iskula jiraa waa maamul haddaan tusno inaan garab taaganahay oo aan isku siyaasad noqonno aanu noqon karno maamullada maanta hogaamiya dowladda federaalka ama maamulada kaleba liidgareeya laakiin waxaan aaminsanahay inay ka gaabiyeen jubbalandna ayna arrintaas marnaba soo qaadin haddana ayna u muuqan inay soo qaadayaan puntlandna ay aad iyo aada uga soo horjeedo maamulkan siyaasi ahaan laakiin waxa weeye arrintaasi waxaan u malaynayaa waa arrin soo bixi doonta ama mar dhow iman doontaba sababtaa dadka shacabka ah had iyo jeer aragtidooda maamulka ama siyaasiyiintu ma hor istaagi karaan hadday tahay aragti waafiya oo qof walba uu arkayo maxay yihiin maxay uga qayb qaadan karaan jubbaland labadan maamul isku wax badan bay uga qayb qaadan karaan jubbaland sababtoo ah waxa weeye jubbaland iyo puntland maanta labada maamul oo isugu dhow oo hadda isku fakrada oo wixii ay kasoo horjeestaanna wadajir uga tashada oo aad ujeeda shirkii maanta inayna kasoo qaybgelin wixii ay ku dhaqaaqaanna raba inay ku dhaqaaqaan oo wadahadal hoose uu ka dhexeeyo iyo xiriir hoose weeye marka anigu ma aaminsani jubbaland hadday soo jeediso oo madaxdeedu ay soo jeediyaan inay puntland ay weli sii wadi karto xarigjiidka u dhexeeya maamulka khaatumo iyo walaalaha puntland iyo walaalaha khaatumo dhinaca kale haddaan usoo noqdo arrintii uu ka dhawaajiyey ninka la yidhaahdo walaalkeen jubbaland maamulka jubbaland ay ka hadlayeen anigu maxamuud waxa weeye waxaad moodaa xoogaa inaan ku kala duwannahay fakerka marka laga hadlayo fakerka puntland marka laga hadlayo xoogaa inaan ku kala feker duwannahay baad moodaa oo hadda aad iyo aad aragti dheer markaad ku fiiriso aad arkayso waxyaalaha kuu soo baxaya aad arki karto inay yihiin waxyaalo khaldan waxyaalo khaldan inay yihiin aad arki karto laakiin waa wax jixbi doona madaxda khaatumana iyagana waxaan leeyahay wadahadal ha laga helaan usoo jeedin lahaa oo arrintaas waxay ku fiican tahay in wadahadal ay puntland waxaad moodaa inay marka wadahadal la yidhaahdo ay had iyo jeer diidaan oo dhinac iska dhigaan wadahadal puntlandna shacabkaa hogaamiye dadka siyaasiyiinta wixii shacabku isku raacay hogaamiyaane shacabku ayagana wadahadal ay yidhahdaan maamulkan maamul walaalaheen oo nagarab taagan oo dhisan ha noqdaan jubbalandna sidoo kale ay tidhaahdo halkaasna ay kasoo bixi doonaan maamullo awood leh oo aad iyo aad isku garabsado oo isku deegaan ah oo meelo istaraatiiji ah ku ku kala yaallo weliba siyaasadda diidmada khaatubo iyo puntlandna ayna waxba soo kordhinayn baan aaminsana anigu ay sideeda ahaanayso hadday sideeda kusii socoto waana mahadsantihi
waa cabdishiid maxamed bokor mar labaad mar saddexaad waa salaaban tihiin waxaan ku noqonayaa uga faa'iidaysanayaa fursaddan aan qaatay tii ahayd su-aashii ahayd axmed muxuu uga xigsaday puntland axmed maxamed islaan oo maamulaha ama ama madaxweynaha jubbaland ah waxaad og tihiin nin baa wuxuu ka dhawaajiyey ciidamaday ka caawimeen waxaad og tihiin boqolaal reer khaatimo ah inay meesha ku nool yihiin dhiigna ku daadiyeen oo difaaceen si kasta u difaaceen hadday noqoto al-shabaaba laga saaray iyo hadday noqoto seeftiga magaalada oo dad badan isku hadiyeen dad badan baa ku dhintay marka fikraddaas maxay ii muujinaysaa waxay ii muujinaysaa wax ka suuragala puntland ayaan ka suuragelayn khaatumo marka siyaasadiisa ayuu ka arkaa inay khaatumo suuragal ka ahayn ee siyaasadda maanta ku taagan yahay axmed maxamed islaan kaa awgeed wuxuu isu buriyey oo uu gacansaar la yeeshay cabdi cabdiweli gaas ayuu isu buriyey maxaa yeelay wuu og yahay reer khaatumo mar walba inay ku taagan yihiin midnimada soomaaliyeed oo ayan wax kale ayan magaranaysaa aya danaynayn ama dawlado kale ayan maaragtay luuqu taagin taataasa uga jawaabay haddaan usoo noqdo su-aashii ugu dambeysay waxaan isleeyahay marna ma horeyso marna ma horeyso dad kaa cararaya lama soo celisan karo laakiin duunyo cararaysa waa lasoo celisan karaa kaa waxaan uga gol leeyahay haddii reer khaatumo mar walba nabadgelyo diyaar u tahay hadday diyaar u tahay xuduudka oo mataqaanaa si fiican in loo wada noolaado hadday diyaar u tahay noloshooda iyo iyo mabda-ooda iyo magaranaysaa dadkooda inay sida meelaha kale loo sameeyo oo kale ay noloshooda ka taliyaan puntlandna ayaa diyaar ka ahan taa oy ku andacoonayaan mar walba in ma garanaysaa wax adigu waraaq expire ah ay jeebka ku wataan waxaan aaminsanahay in ay arrintu ka socoto puntland kaasoo sheegaysa waad ogtihiin rascaana la haystaa puntland baa responsible ka ahaa adduunyada waxaa ka dhasha dad spysa ama sponage oo ma garanaysaa waddankoodii ay kusoo hogaaminaya kuwa kale dadkaa waxay qoreen inay yihiin dadkii dalka u dhashay iyagoo cadowga u hogaaminaya taas waxaan u malayaa inuu meesha qaban meesha aan responsible ka ahay oo aniga mas-uuliyaddeeda la ii dhiibay ma aha inaan dad aan anigu hebel iyo hebel u aqaan uga tago una dhiibo taa waxaa loo gal leeyahay dhibaatooyinkaas oo dhacay oo dhan iyo kuwo badan oo qanqalada anigu waxaan odhan lahaa reer khaatumo waxay taagan tahay war dhibaatooyinka ay ku hayaan reer khaatumo puntland ay ka daaya wixii dhexdhexaadinaya waa alxamdulilah waa wax wanaagsan oo magaranaysaa soo dhexgelaya oo magaranaysaayay de wanaag ka talinay puntland marna lagama hayo waa maamul dadkaas danahooda karsanay waxaan ka haynaa oo keliya war waxay ku jiraan constitutionka inay ku jiraan isla markaasna kuwii ay sala uga bixeen laascaalood ayay kusoo hogaaminayan oo kharash ku bixinaya oo walaalaysanaya oo soo dhaweynaya doodaydu waxay ku salaysan tahay reerkaasma waxay taagan yihiin walaalahayo annagoo jecel annagoo soo dhaweynayna deris wanaag aan dadkii la xasuuqana la bixiyo martooda la bixiyo anugu taasaan ku andacoonay dadkii la xasuuqay siyaasadaha kale ee hoose waa badan yihiin laakiin ummaddii istiraax lagu xasuuqay inay puntland si kastaba hawa ogolaatee waa inay qirataa isla markaasna ay bixisaa wixii ay dadkaasu mudnaayeen iyo martoodii isla markaasna qirtaan isla markaasna qirtaan waxa ayna sameeyaan arrimuhu waa kala waawen yihiin meeshan dhiig baa ku daasay maaha wax sahlan maaha iyagoo wax kastana laku sameeyey oo dhiigla daadiyey ayaa haddana dhibaato kale noola ku wada maata cabdirashiid aad baad umahadsan tahay aynu u gudubno qofka ugu dambeeya oo ah yaasiin xuseen ige oo inoo soo afmeera hadda walaal su-aashii mari xusuusi mar waktigina waktigiina waa inugu dheeraaday oo su-aashii ugu dambeysay oo oo ameertada ahayd oo ahayd markaasi sidee ayaa markaasi puntland iyo khaatumo loo midee karaa ama loo loo wada hadal sii karaa dabcan iyadoo markaasi ay ay markaasi jubbalandna ay ka tahay dhexdhexaad ama seebaa doorka punt jubbaland loogu hanci karaa inay door dhexdhexaadnimaha ka qaadato arrimahan aad iyo aad aad iyo aad salemaan horta waxaan filayaa su-aashaas waa su-aal xaqiiqatan muhiima moogtahay markaad reer jubbaland u doortayna waxaan u malaynayaa inay inay tahay dadkii dhexdhexaadiyaasha ahaa ee ugu habboonaa inay tahay reer jubbaland jubbaland waa qoladii hawshan dhaban lahayd ay kaalinkoodiina tahay cid uga fara dhudhuuban oo soomaaliyihina ma jirto ma fahmaysaa sababta waxaan aaminsanahay reerkaasu reerka kalsoonida labada beelooda ama labada deegaanba kalsoonidooda haysta inay tahay laakiin waxaan aaminsanahay inuu ninkaasi ku fa ninka la yidhaha axmed maxamed islaan axmed odabe uu ku faylgaroobay dhinacna u batay waxaa xusid mudan xildhibaanadii lagu qaybiyey jubbaland iyo iyo axmed ismaxamed islaan sida uu u qaybiyey waa wax tusaale loo soo qaadan karo iyadoo u baahan in dib loona xusuusto qabsiga laascaanood oo la yidhaahdo etoobiyaanka qayb ka ahaa kuna qanciyey in maadaama xidhiidh qoto dheer iyo tolnimo dheeraadi ay ka dhexayso iyo isfahan labadaa beelood inay noqoto meel lagu haarborgareeyo deegaanka reer khaatimo jabhaddii etoobiya kasoo horjeeday ee la yidhaahdo muxuu ahay o n l f sidaa daraaddeedna haddii somaliland gacanta ku hayso dhulkaa ay etoobiya sayf sayfar u noqonayso deegaankaasi sababaha ugu waaweyn ee loo qabsaday ee heshiisyada loogu gaadhay puntland somaliland in laisku wareejiyo ay arrintaasi bays u ahayd haddana niyo iyadoo arrintaasi arrin aada looga xumaado ay tahay wuu ku guuldarraystay ninka la yihahdo axmed maxamed islaan laakiin cid kasta oo beeshiisa ah beesha axmed maxamed islaan waxay u fara dhuudhuuban tahay ama qofka kale ee hogaamiyaha jubbaland noqda ee deegaanka kasoo jeeda waa arrin ay aada ugu hawl yar tahay inay dhexdhexaadiyaan marka wadahadal ay yeeshaan jub puntland iyo khaatumo waa arrin muhiima waxaana u malaynayaa in waktigu sababi doono xilliyadii hore uma diyaar ahayn puntland ma fahmaysaa laakiin culaysyo badan oo yimi awgood hadday tahay dhinaca ambariga maadaama dhismaha puntland wax badan ka khaldanaayeen oo aan oo si laablakaca markii hore loo dhisay deela'ana uu ku salaysnaa si xaq ahna uusan ku salaysnayn xusuusna ay mudan tahay in lix iyo toban sano ama toddobiyo toban sano ka hor halkii beeshii madaxweynaha qaatay weli madaxweynihii haysato beeshii caasimadda hay qaatay weli caasimaddii haysato beeshii ku-xigeenta ay qaatay aanay boos kale eligible u ahayn beeshii guddoomiyaha baarlamaanka qaadatana aanay wax kale isku dayi karin wax horumar siyaasadeedana aan la gaadhin macnihii wakti ummado badani soo jeedeen jeesteen dareemeenna in xaq kaga maqan yahayna ay timi sida gobollada bari dhinacan beeshan koonfur galbeed maxaa dhinacan khaatumo maakhir wadahada waxyaaba badan yimaadeen culaysyadaas way sabi karaan inay suuragal ka dhigto in puntland ay u ku khasbanaato inay xidhiidh iyo muxuu ahaaye wadahadal la yeelato aqoonsatona beeshan reer khaatumo taasina waa mid aad hadda ifafaalaheedii muuqdaan reer khaatimana aad iyo aad bay usoo dhaweynayaan inkastoo damage badan ay soo gaadhsiiyeen puntland muxuu ahay ay khaatimo soo gaadhsiiyeen tana waa wakti labada qoloba aad moodid macnihii isku daalaya maxay noo dana oo kale midna aanay caga badan ku taagnayn marka taasina isgarabsi noocaas oo kale inuu yimaadana aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa marka fikirkaasna waxaan aaminsanahay cali khaliifna dee many times wuu ka hadlay iyo madaxda maamulkan khaasmo wayna soo dhaweeyeen wayna isku dayeen macnihii haddana al'aana waa midaanu ka reer khaatumo ahaan diyaarunahay aad iyo aadna idin salaamaya cabdullaahi maxamed jaamac oo jubbaland malma ayo cabdilahi kusoo kusoo dhawow soona koob waaban soo koobayaa waxa weeyaan kolley horta raggu su u badan yahay in arrinta aynu iska wada mawqif ka wadanahay baa yaad moodaa ama gruubka u hadlaya afka jubba jubbaland ku hadlaya ama kuwa puntland ama kuwa khaatumo hawshaas hawl hadda loo baahan yahay yacni in la dhaqaajiyo inay tahay waa inuu isku wada raacsanaan u malaynayaa walaalkii khaatumo ka hadlay u hadlaye ee yacni hadalkee ah oo una fahmin baa jirtaan u malaynaya puntland ciidan bay ku caawisay jubbaland maana dhihin qalalaasihii siyaasadeed ee ka socday gobolka ee jubbaland dagaalkii ku socday yay yay iska garabsadeen mana ahayn jubbaland keliya wax ku socdaye puntland iyo jubbaland labadaba dagaalkii ku socday bay iska garabsadeen baan idhi oo dagaal siyaasadeed ahaa xitaa khaatumo lafteeda inuu ku socdaad moodaa dagaal oo madaxweynaha ummadda soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud maalin dhaweyd uu hadlayay wuxuu yidhi somaliland ma doonayno inaan faragelino ama aan kala qaybqaybino ama aan arrimaheeda hadda dhex galno taasi waa hiil cad oo uu ugu hiilinayo somaliland wey waxa weeyaan waa madaxweynihii ummadda soomaaliyeed gobolluu dhisayaayo waynu aragnaa kharash ku bixinayaa khaatumo oo taageersan oo ma garanaysaa intaa ma garanaysaa wanaagga ummadda soomaaliyeed iyo midnimada ummadda soomaaliyeed iyadoo daydayaysa madaxweynihii khaatumo xamar joogo oo wax walba kala qayb qaadanayo wuu awoodi waayey inuu dhaho maamulka khaatumo waa maamul jira sharciyanna aanu aqoonsannahay wixii ka dhimanna inaan la dhisnan diyaaru nahay marka dagaalka ku socda jubbaland jubbaland keliya maaha ee puntland iyo jubbaland iyo khaatumo intaba waa mid ku socda marka inay iska garabsadaan oo ma garanaysaa ay iska garab siday isu garabsadaan waa inay iyagu horta midoobaan oo laga saaro khilaafka puntland iyo khaatumo meesha ku jira laga saaro mas-uuliyaddaasuna axmed maxamed islaam inkastaynu sheegnay oo dee maamulka busyba laga dhigayba dagaal iyo hawlo busy lagaga dhigay sidaad u dhashayba haddana weli fursad baa uga banaan waanuna u caddaynaa haddaan nahay shacabka jubbaland waxaanu ku farxaynaa mas-uuliyaddeeda inay qaadatay jubbaland oo sidii maalin dhoweydba uu u dhexdhexaadinayay sheekh axmed maxamed islaan madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland uu u dhexdhexaadinayay generaalkii ciidamada puntland ahaa iyo dowladda puntland ee xoogaha khilaaf ka jira uu u dhexdhexaadiyey ee wanaagga uga soo hoyey tanna inuu isku dhabarjabiyo oo isku taxallujiyo oo ma garaysa waa meel dhexdhexaad hadda noqon karta jubbaland dhexdhexaad noqon karta oo uu gogol u fidiyo waxaan doonaynaa inaan aragno madaxweynaha puntland cabdiweli gaas iyo professor cali khaliif galleyd oo labaduba kasoo degay kismaayo oo madaxweyne axmed maxamed islaan uu kusoo dhaweeyey madaxtooyadiisa gogol u dhigay arrintaas aad iyo aad baan ugu farxaynaa waanuna ka sugaynaa shacabkiisii haddaan nahayna sidaasuu shacab yuu noogu yahay dawlad iyo madaxweyneonu ku taageersannahay aad iyo aad baan idin salaamaya intaasaan kusoo gabagabayn lahaa aada iyo aad baad mahadsan tihiin dhammaan xubnahaas waxay ka kala tirsanayeen maamulada runxasuma state iyo jubbaland markaasi oo ku saabsaneed dooda doorka maamulka jubbaland uu ku yeela karo wadahadallo lasugu soo dhaweeyo markaasi ama lagu dhexdhexaadiyo maamulada khaatumo iyo weliba maamulka puntland tan iyo intaynu suga imaan doono barnaamijkan oo kale ah oo xaashi iyo xogta sixty waxaanu leenahay ammaano allah wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu